hadday ka furteen kiiskaas haddii boolisku daba galay balcida bartay iyo saytaano raadki aanu helay waxaanu helay shantaa nin iyo laba beteri ilaa haddeer inta la tulsan yahay waa saddex beteri kii kaleeto raadkiisaanu ku joognaayo waa la sheegayaa xagga iyo buuraha iyo tilmaan baanu daba joognaa shantaa nin laba waxa weeye nimankii bahalaha gartay oo la wareegay saddexna waa nimankii bahalaha soo furtay waa garta
kiiska naga dhiman waxa weeye bahalkaa baterigaah naga maqan oo raadkiisa aanu helo iyo wixii ku taxalluqa oo weli naga dhiman waa garta marka kabacdina si degdega baanu maxkamada u keeni doonaa oo wixii hore ahaa oo dham waa noo qoran yihiin waa noo diyaar solo intaasaan rabnaa wixii kaga buuxsami kara galdacwadeedka inaanu kaga soo darno aan haddeer noo dhiman waa garta marka baalayaashan ee batriyaasha lagala baxay xagee bay magaalada kaga yaaliin
waxaa lagu yidhi waxay ku yaaleen wadada dheer oo laamiga dhinaca ay tahay anigu ma aqaano de anigu ninkii saldhiga haysiyey waa maqan yahay saldhigu waad ogto waa taqaanaa waa saldhig haw badan oo habeen iyo afar iyo labaatan saac open ah haddeer waxa buuqayaan ku dhex jira waa maxabiis anagu xabiis ma fadhiisano awoodba waa u weyni marka waxay ku ficnaan lahayd arrimaha qaarkood oo iga dhiman inaad mar labaad kusoo celisaan
marka maadaama dadkan lasoo qabtay maxay iyagu idiin sheegeen marka sidee se loo soo qabtay waa qiraal kulligood qiraal bay ku yihiin qof weliba kaalintu ka galay buu qiraal ku yahay kuwana inay soo xadeen kuwana ka iibsadeen
waa garta marka sidee dadka marka lagu soo qabtay
dadkan waxaa lagu soo qabtay dee raadad baa jira la raaco oo boolisku shaqadiisu adigu tabar inkastoo waddanku waddan burbur badan gala yahay oo iska tabar daran yahay haddana curaan baa jira dadweynaa jira bahalaha dee dhul baa la geenayaa waa la isticmaalaya isticmaalkooda lagu ogaanaya wax si caadi loo kala iibsado maaha ama waddanka ku badan siyaalahaas curaankaasa lagu helay
waa garta marka arrintan wax sharciga oo idinkaga degsan ma jira maadaama ay qayb ka tahay hanti dadweyne khasab qaynuunkaa qoraya qodobo badan buu le waxaan waa tuugo tuugadaas dee ciddii leh ama xatooye xoolo dadweyne ha noqoto ama shaksiyaad ha laxado waa waa arrin qaynuunku aada iyo aada u laba dhigo weyo buuxda marka muxuu ka qabaa marka qaynuunka
qaynuunka wallaahi haddeer dee kama hordhici karo ilaa uu kiisku soo ururo uu soo dhammaado xukunku waxau noqon doona maxkamad baa iska leh laakiin dee hanti dadweyne wariyayaashuba waa yaqaanin waxa ay tahay hantida dawladda waa garta marka maxay idiin sheegeen marka in bitriyaasha iyo sababtay ula baxeen
baahi baa u geysay waad ogtiin waddanku meeshu marayo waa taasu isweydiinu ma baahna dadku kuwa aan tuuga ahayn baa tuuga noqonaya markay baahidu badato haye marka dee waxaanu macno kale ma laha waa un baa dad ummadda baahanoo waxba aan haysan meeshay arkaanba madaxay ku dhufsanayaan waa garta marka maxay idiin sheegeen marka iyagu waan u isticmaalaynaa idiin yidhaahdeen dad baa laga iibiyaa waxaa loo isticmaalaa maxaanku idhahdaa qalab badan dabkan waa d c saad ogsantiin dabku a c iyo d c weeye d c-ga waa wax guryaha lagu shidan karo adigoo aan koronto haysan oo joogto ku ah oo solar aad ku xiranayso koronto adigoo aan wax korontaa lacag ku bixin baad guriga dhiganaysaa xabad solar aa ibsanaysaa lambadaha ku xiranaysaa uma baahnid markaa bateri buuxin raba maaha waa dari bateri daray bateri weeye oo kharash ku baxaayo inta cimrigiisaaba kuu shaqaynaya waa garta marka nimanka iyagu ay ka iibiyeen oo aad sheegtay in iyagana lasoo qabtay lacag intee lag bay ka siiyeen markaa wax badan maaha siay noo sheegeen adigu lacago lixdan lixdana weye wax lasoo xaday maaha wax qiimaysi ma siistaane wax yar bay iska siistaan tugadu sidoodaba waxay soo xadaan
waa garta marka nimanka laga iibiyey maxay yidhaahdeen iyaguna waa us waa u isticmaalaynay
nimanka laga iibiyey waa sida aan kuu sheegay waxa weeyaan waxaa loo isticmaalaa dadka aan awoodda u lahayn ama meelaha fogfog degan baa isticmaala waxaana guryaha u shitaa oo ku jaajgarisa telefoonada iyo wixii u baahan yihiin wixii waa bateri waa dab d c ah
marka waa imisa marka baalayaasha ee agabkan lagala baxay guud ahaantood baalayaashaas saddex weeye ilaa haddeer intaan hayno
waa gartay marka ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aada jeceshahay inaad bulshada la wadaagto
bulshada waxaan la wadaagaynaa dee bulshada waxaa saniyadaa leh bulshada waxay noqonaysaa waxaan ku dara waxaanu u sheegaynaa inay hantideeda ilaashato oo maxaan ku idhaahdaa ay wada shaqayso oo waxyaalaha ummadda ka dhexaysa ama kharbadaadaha aanay qarin ay usoo sheegaan hay-adaha shaqada askari amniga waa la shaqaynaynaa waanu u dhagan nugunnahay shaqo kale annagu ma lihin taasaan aada ugu boorinaynaa ummadda